magaalada jowhar waxaa hoos yimaada tuulooyin badan oo aanan ka jirin wax xarumo caafimaad ah waxaana dadka tuulooyinka adeegyada caafimaad ay usoo doontaan gudaha magaalada tani jowhar xiliyada ugu adag ay dadku wajahaan xaalado adag ayaa waxaa ka mid ah marka ay dilaacaan cudurada safmareenka ah si loo helo xarumaha baxnaanada xaaladaha caafimaad deg dega ah ayay caashe abuukar axmed waxay wasaaradda caafimaadka hirshabelle iyo heedaha daneeya amuuraha caafimaadka ugu baaqday hirgelinta xarumaha caafimaadda u adeega dadka tuulooyinka hoos yimaada jowhar ama guud ahaan gobolka shabeellaha dhexe waan soo ogaanay baahiyaha ay qabaan kadib waa sii baxnay waxaa aadnay maxaa lalahay tuulo ka mid ah tuulooyinka jowhar ku yaalo baahiyooda ayakana waa inoo soo sheegeen baahiyaha gaarka ay qabaan waxay inoo sheegeen inay u baahan yihiin isbitaallo isbitaallo ay u baahan yihiin sidoo kale inta ay mar walba sanad walba qorxeed dhaco shuumbiyood ilmaha ugu dhimanayaan wax isbitaal ee meesha ay ku oolin xitaa farmashiya ay ku oolina noo sheegeen sidoo kale inta waxay ka cawadeen maxaa lalahay inay helaan daawooyin ku saabsan ka hortaga caafimaadka sida caruurta caruurta yaryar oo daawooyin ay u baahan yihiin anagana maxaa lahay ardayaa nahay ardayda arday intaa sameyn kartaa u sameyneynaa kahortag wax walba ay u baahan yihiin oo anaga sameyn karno waa u sameyneynaa sidoo kaleente anaga ka arday ahaana iska aruurini ardaydeena isxilqaanay sidaas anaga u caawineyna ardaydeena ka caawinaya sidoo kale waxaa ugu baaqaya hay-adaha qaabilsan caafimaadka inay ilgaara u lahaadaan tuulooyinka ku yaalo oo hoos imaada gobolka shabeellaha dhexe khaasatan jowar inay ilgaara ay ku sameeyaan ay u keenaan daawooyin isbitaalana ay ugu furaan sida caafimaadka sida caafimaad u helaan sidoo kaleete waxaa ugu baaqayaa maamul goboleedka hirshabeelle in ay caafimaadka ay ku dadaalaan dadkaas ayaka maxaa lahay mas-uuliyadooda ayaka dushka saaran tahay inay ilgaar ay u dayaano uu baaqi isbitaalka gobolka shabeellaha dhexe iyo xarumaha caafimaadka sida gaarka ah loo leeyahay ayaa kaalin weyn ka qaata xaaladaha bixinta adeegyada caafimaad marka ay jiraan cudurada safmareenka ee ka dilaaca tuulooyinka jowr hoos yimaada